now own that VOA One prize pack.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha maaje ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa saddex iyo labaatan dhegeystayaal afrikada bari haatan saacaddu waa kudii iyo barkii duhurnimo waxaana barnaamijka duhurnimo ee dhalinida idiin soo jeedinaya anigu a ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaan ayaa waxaa ka mida barnaamijka madasha dhallinyada oo ku saabsan heerka waxbarasho ee jaamacadda gaalkacyo ee gobolka mudug
macallimiinta jaamacaddaan furay aanay ku ekaan oo qur ah dhigidda jaamacadda bis laakiin sidii bulshada qaybaha kale looga caawi lahaa ama looga kaabi lahaa ay u istaageen bulshada si kale loo bedelo waxaa ka mid a marka inay isbitaalada ama goobaha caafimaadka oo ugu hore isbitaalka weyn ee magaalada kaalin muuqata ku leeyihiin maamulka iyo ardadii jaamacadda oo ardadu ay ku samayn jireen voluntary ilaa haddana ay voluntary qaar ku shaqeeyaan shaqada soo baxdana ay dadka ugu badan ka shaqeeya iyaga yihiin
qasaa'idkiina waa idaheena aan ugu talagalay bisha barkaysan ee rabadana hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo ka yimid markabka eisenhower ayaa duqeeyey saddex xarumood oo kaydka dhulka hoostiisa oo ku yaala dhulka xoutiyiinta ee yemen ay maamulaan sida uu sheegay sarkaal maraykana sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday inuu ka hadlo howlgal ciidan oo aan weli si rasmi ah loo shaacin ayaa waxa uu sheegay in markabka uu ku sugan yahay badda cas weeraro iyo qaraxyo ayaa waxaa laga maqlay magaalada sanca habeennimadii xalay sida ay muujinayaan guubjoogayaal iyo muuqaalo qaarkood lagu faafiyey baraha bulshada muuqaalo lasoo bandhiga ayaa waxay muujinayaan qaraxyo iyo qiiq ka baxaya magaalada caasimadda ah oo ay maamulaan xuutiyiinta t v-ga yemen ee al misrah oo xiriir lala xuutiyiinta ayaa sheegay in la duqeeyo magaalada xuutiyiinta yemen oo xulufo la-ah iiraan gacantana ku haya inta badan waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi yemen ayaa waxa ay bilaabeen olole diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah iyo gantaallo ay ku weerarayaan maraakiibta maraysa badda castaasi oo fallaagada ay ku tilmaamtay dadaal ay ku doonayso in ay ku cadaadiso israa'iil inay joojiso dagaalka ay kula jirto xamaas ee maraykanka gaza kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay magaalada moscow ee dalka ruushka kadib qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada bayaan ay soo dhigtay wakaaladda wararka ee amaqa ay kooxdu ku sheegtay in weerar ay ku qaaday goob ay isugu yimaadeen dad kristaan ah oo ku sugnaa magaalada la yidhaahdo krasnogorosk ee duleedka caasimadda ruushka ee moscow halkaasi ay ku dileen ugu yaraan boqol iyo shan iyo toban qaar kale oo badanna ay ku dhaawaceen weerarkaasi ayaa ka dhacay hoolka magaalada crocos oo ah masrax weyn oo muusig sidaa laga soo xigtay hay-adda amniga federaalk ee ruushka oo ah tan ugu weynee amniga gudaha iyo ka hortaga argagixisada dablada hubaysan ayaa gudaha waxay u gashay masraxa rasaasna waxa ay ooda kaga qaaday dadkii ku sugnaa goobtaasi iyagoo dab qabadsiiyey goobta duqa magaalada moscow sergey sobyanin ayaa waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay masiibo weyn maamulka gobolkana ay baarayaan buu yiri inuu yahay mid argagixiso weerarkan oo dhaliya holac iyo saqaf oo soo dumay ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka ruushka muddo sannado ah waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka dalkaasi ukrein uu haatan la galay ruushka uu marayo sannadkii saddexaad warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaad walbe maanta oo kale aad ka dhegaysataan v o e laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebbe idma mowduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku eegi doonnaa jaamacadda gaalkacyo yuniversity maxay ku soo kordhisay gobolka mudug waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona hadduu eebba idma qaar ka mida ardada jaamacadda gaalkacyo oo qaybo kala duwan wax ka barta hiba axmed cabdi waa ardayad dhigata kuliyadda caafimaadka liibaan cajiib xaaji iyo xasan cali xasan labaduba waxa ay dhigtaan maamulka iyo ganacsiga kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da aan ku hormaro xasan cali xasan marka ugu horreysa kusoo dhawow v o e marka xigtaa jaamacadda gaalkacyo maxay kusoo kordhisay deegaanka maadaama ay gaalkacyo hadda ka dhisan tahay ku dhowaad muddo toban sano magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
cabdiwaaxid aad baa umahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o e ee barnaamijkan sida qaaska aad nagu tala gasheen runtii hal waraysi iyo hal barnaamij wax lagu soo goobi kara ma ahan barnaamijka waxa ay ku soo kordhisay jaamacadda gaalkacyo university magaalada gaalkacyo ama guud ahaan gobolka mudug haddii aan taabto qodobo ka mid ah waxaan dhihi karaa waxaa ka mid a in ardayga wax ka barta jaamacadda gaalkacyo ay suurtagal u tahay inuu gelina wax barto gelina jaamacaddu ay u dhigto taa ay adag tahay magaalooyinka qaar ama ha ahaato nabadgelye ahaan ama boolisiga markaas jaamacadaha u yaalla ay tahay waxyaabaha ay uga gedisan tahay waxyaabaha kale kusoo kordhisa waxa weeye in macallimiinta jaamacaddan furay aanay ku ekaan oo qur ah dhigidda jaamacadda bis laakiin sidii bulshada qaybaha kale looga caawi lahaa ama looga kaabi lahaa ay u istaageen taasna waxay keenaysaa inay ku daydaan ardayda ka soo baxda jaamacadda oo aan ahayn buug iyo qalin keli ah in yacni wax lagu barta bis laakiin bulshada si kale loo bedelo waxaa ka mid a marka inay isbitaalada ama goobaha caafimaadka oo ugu hore isbitaalka weyn ee magaalada ay runtii kaalin muuqata ku leeyihiin maamulka iyo ardadii jaamacadda oo ardadu ay ku samayn jireen voluntary ilaa haddana ay voluntary qaar ku shaqeeyaan shaqada soo baxdana ay dadka ugu badan ka shaqeeya iyaga yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah waddada hobyo oo xidhiidhsa gaalkacyo iyo hobyo oo u istaaga guddoomiyihii jaamacadda ardada naftooduna hadday ahaan lahayd taakulayn ama ay ahaan lahayd dhiirigelin ama la shaqayn guddigaas iyaga naftoodu aysan ka marnayn waxaasoo dhan marka waa fursad ardayga inuu deegaankii uu shalay ku dhashay uu joogo wax ku barto dadkiisiina uu anfaco waxa aan isdhihi kara way kusoo kordhisay way badan yihiin laakiin waa inta aan xusuusan karo liibaan cajiib fursadaha jaamacadda gaalkacyo ay ka faa'iideen dhallinyarada dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka mudug muddada hadda jaamacadda ay dhisan tahay
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaxid aamiya salaan kadib gaalkacyo university muddo toban sano ka hor ayaa laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ujeedka loo hirgeliyana waxay ahayd sidii ardada reer gaalkacyo oo inta badan ka hayaami jiray magaalada gaalkacyo islamarkaana xilligaas magaalada muqdisho xaaladeeda isqasneed ay aadi jireen waxaa la gartay in ardadii iyo dadkii kale ee deegaanka ka carariyay in la baajiyo islamarkaana welwelka waalidiinta iyo ehelada kale inta badan muqdisho maadaama qaraxyo iyo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhacayeen in la baajiyo islamarkaana ardayga la tuso in deegaankii uu dugsiga hoose dhexe iyo sare uu ka bilaabay uu heer jaamacadeed uu ku dhammaysto taasoo sababtay in jaamacaddii deegaanka laga hirgeliyo toban sano kadib marka maxay gu ama gaalkacyo university ay ka beddeshay qof kastooo gaalkacyo jooga uu ka warqabaa tusaale haddaan kuu sheego inta badan dadka ka dhaqdhaqaaqa magaalada gaalkacyo waxay ka soo baxeen ama ay ka qalinjibeen jaamacadda gaalkacyo university way adkeed in arday jaamacad ka soo baxday gaalkacyo ku taalla inay guud ahaan hay-adaha internationalka iyo kuwa localka ay madax ay ka noqdaan iyadoo imtixaano kala duwan ay la galeen arday kale oo dibadda wax ku soo bartay marka jaamacaddu waxay deegaanka kusoo kordhiya waxyaabo badan sidoo kale waxay ka qayb qaadatay isdhexgalka deegaanka waa jaamacaddii ugu horreysay oo arday koonfur iyo waqooyi xilli colaada ay ka jireen u dhabar adeegtay in arday labada dhinacah jaamacad hal meel lasugu keento islamarkaana qaarkood hadda ay ka qalin jibiyeen qaarkoodna hadda ay dhigaan ay dhigtaan marka fursadaha iyo iyo arinta kale oo ku aadan deegaanka waxay ka bedeshay qof walbuu fahmi karaa wacyiga qofka ma aha in aqoon ahaan loo dhiso qofka maskaxiyan iyo insaaniyan in loo dhiso qofka inuu damiir uu leeyahay haddii aad waxaad baranaysid oo aadan damiir aadan lahayn ama insaaniyan oo aadan bulshada aadan u damqanaynin taas way adka dhibaatooyin kala duwanaa deegaankan soo maray abaaraa soo maray xaalado kala duwanaa soo maray oo ah deegaano qaar inay cudurro ay ka dilaaceen tuulooyinka taasna waxay jaamacaddu kaalin ay ka geysatay inay gurmad bilaasha oo jeebkeeda oo lacaga iska soo aruureen ardada in loogu gurmado dadkaas dhibaataysan qaarkoodna laga yaabay in hadda u dambeysay sanadkii u dambeysay bishii hore ciidda oo kale inay ka qayb qaateen taasna waxay ku tusinaysaa in ardayga oo keliya aan laga dhisayn wax la yidhaahdo aqoonta laakiinse hekelkiisa iyo dadnimadiisa iyo bulshadiisa siduu bulshada ugu shaqayn lahaa qofkaas laga dhisay marka deegaanka marka wax badan ay ku soo kordhisay oo hadda halkaan aan kusoo koobi karin jaamacadda gaalkaayo aadaa maasanta liibaan hibo macnaha dhallinyarada ee waxbaratay gaar ahaan ardadii dugsiyada sare dhammaysay ee ugu fadhisay jaamacaddan hirgelinteedii markii la hirgelinayay waa mahadsan tahay cabdiwaaxid waan dhowahay waanu mahadcelinaa dhammaan madasha v o a haddii aan u galo qodobka weydiisayaasha ad weydiisay oo ah macnaha ay ugu fadhiso runtii macnaha ay ugu fadhiso ma aha wax daqiiqado iyo saacado toona lagu soo koobi karo sidaa wada ognahay jaamacadda gaalkacyo university waa jaamacad aada u mugweyn waxaana ka garan kartaa magaca ay xambaarsan tahay waxaa muhiim ahayd inay ciddii aas-aastay ay usoo fikiraan magaca gaalkacyo in la siiyo taasina waxay caddayn kuugu noqonaysaa mugga iyo kaalinta ay u leedahay dhallinyarta ku nool magaalada gaalkacyo waxaana ka xusi karaa xilli waxaa jirtay annaga aan aaminsanayn in gaalkacyo aysan jaamacad inay timaado iska daaya xitaa aanan rajaynayn inay sanadaaan sanado u dhow timaado haddana waxaa moodaa ardadii ka baxday xilligaas inay maanta ay wax ku ool yihiin dad la taaban karana ay ka yihiin oo haldooro u ah gaalkacyo waana ku faraxsannahay inaan jaamacadda gaalkacyo ay halkaan timaado waxayna noo ahayd dowr muhiim ah sababto ah waxay isku xilqaameen ayna garteen kaalin mugle oo ka maqnay taas oo ahayd dadka in deegaankooda lagu hayo waxaana nasiib u yeelanay annagoo hooyooyinkeen la joogno waalidkeen la joogno farxad la qaadanayna wax walba dhan aqoon dhan waxbarasho iyo dhan shaqo intaba inaan isku haysano halkii haddii aan meel kale tagno aan ku fikiri lahayn maanta gurigaa ma naba tegaysa adoo gabara yaa ku qashqashaayi doona maxaa dhici doona maxaa saana iyo wax lamida maanta waxaan haysanaa alxamdulilah magaalo aan ku qanacsannahay iyo jaamacad aan ku qanacsannahay hibo kuliyadda aad jaamacadda ka dooratay waa qaybteen waxawaaye qayb health science gaar ahaan department oo public health ah waxaana ku doortay markii loo fiirsho baahida ka jirta magaaladeena maanta kalkaalayaal caafimaad xilligaas waa haysanay ilaa hadda waa haysanaa welina waa loo sii baahan yahay nambar ahaanna waxaa badnaa dadka facultigayga batay iyo dadka kaleeto dadka oo caafimaadka dhanka kalkaaliyaha ama dhakhaatiirta kaleeto bartay babligiina lagama maarmayo waxaa loo baahan yahay ciddaas wax kalkaalinaysa dadkii maamuli lahaa oo qaab siyaasad caafimaad ku maamuli lahaa maamulka si guud maamul uu wada yahay laakiin xifadda iyo maamulka lagu maamulo caafimaadka iyo maamulka lagu maamulo bulsho si guud oo kala duwan yihiin markaad goob caafimaad joogtid waxaa lagaa rabaa ugu yaraan markii kalkaaliyo la helo dhakhtar la helo isla dadkaas iyo bulshadan horta cudurka intuusa ku dhicin kahor kalkaaliya dad bukaa loo keenaa sooma inaysa bukoon ka hor cidda ka hortegaysa inaa waxaan u gartaa aniga ahay marka saas baa u doortay fakultigaas aadamasta dhiban ma jiraan fursado dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda gaalkacyo oo shaqooyin ka helay gobolka aad waxaad waa mahadsan tahay haa way jiraan ardada jaamacadda gaalkacyo university inta badan probabilityga marka la fiiriyo kulligooda waa dad shaqeeya waa dad qaarkood ganacsi u abuuran yahay qaarkoodna meelo kala duwan ku jira qaarkoodna laga yaaba in hay-ado ay ka shaqeeyaan marka fursado kala duwan ayay deegaan ku soo kordhisay marka shaqo ahaanna marka la fiiriyo guud ahaan ardada hadda kulligooda waa waa tan jadwalka loo bedelo jaamacadda inta badan soomaaliya marka laga hadlayo ama adduunka standar waxa ah in waxbarashada subaxii la aado waana sababta keentay in jaamacaddu gelin gelinka hore fasax ay ahaato iyadoo macallimiin ay joogaan la heli karo gelinka dambe sababta loo dhigo waxaa weeye cadadka cadadka marka shaqaysa oo shaqada haysata baa badan marka waa sababta keentay in marka gelinka dambe jaamacadda loo galo gelinkii la nasan lahaa oo qofka subaxii shaqeeya haddana galabkiisu u nasan lahaa haddana toos wuxuu usoo aadayaa jaamacadda marka waa tan keenta marka in fursadaas ay tagnaato qofka hadda muqdisho wax ka baranayo ama nairobi wax ka baranayo maybe waxaa laga yaaba inuusan helin fursadaasi maanta waxaa laga yaabaa shaqo in la soo dejiyo adoo deegaanka jooga waad gelaysaa oo ah adoo shaqaysanaya aad gelaysaa oo wax baranayo laakiinse qofka muqdisho jooga waxaa laga yaabaa markii after qalinjabin kadib markuu deegaan kusoo laabto inuu yidhaahdo xaggee hool ka bilaaba laakiinse ninkan deegaanku xog badan uu ka hayaa hirgelinta jaamacaddan sanadkii laba kun iyo tobankii dadka gaalkacyo fakar aad u duwan oo aysan ku qanacsanayn bay ka qabeen arday yaroo tiireeraa lagu bilaabay xilliga hadda jaamacaddu waxay degan tahay xarmo iyo iyadu leedahay xilligaas iyo hadda farqiga u dhexeeya
cabdiwaxid waa mahadsan tahay farqigu waa saan kuu sheegay oo hal barnaamij laguma soo koobi karo tusaale hadda hadalkii liibaan anoo daba kacaya fahanka ay haysteen bulshadu wuxuu ahaa inuu inta gaalkacyo meelaan wax ku soo barto dib ugu soo laabto waxaa sanadihii u dambeeyey dhumay fikirka noocaas ah oo ah inta uu maqan yahaybaaba fursaddii waxaa ka faa'iidaysanaya mid gudaha jooga waa xog badan baad u ogtahay magaalada dhallinyarada ugu badan oo baagamuudada ah waa kuwii aan deegaanka wax ku baran kuwii deegaanka wax ku bartay oo jaamacadda ka baxay iyo xataa kuwa dhigtana inta ugu badan way shaqeeyaan marka fahamkii hore oo la haystay waa kan keenay inay haajiraan ee uu tago xamar ama hargeysa ama boorama ama dibadda uu aado dib uu u soo laabto iyadoo shaqadii uu helay arday jaamacadda wada oo ama yeertuu ah ama yeertirii ah isagii uu baagamuuddo noqdo kadibna ay dhacdo inuu deegaanka iskaga tago weliba wax intaa sii dheeri ah kan jaamacadda dhiganayay laga yaaba isagoo jaamacaddiisa dhiganaya inuu reer samaystay oo weli caruur asagoo leh shaqo haysta kiiyo baagamuuddo ah waxna baranaya kiiyo baagamuuddo ah uu magaaladii ugu yimaado asagii uu shacaabo
aad umaasantaha gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyaradan soo gaarnay hibo marka la isbarbardhigo gabdhaha iyo wiilashada fursadaha waxbarashada aadka uga faa'iidaysta waxaa ku badan wiilasha haddaa fiirisid marka jaamacaddan gaalkacyo university gabdhaha iyo wiilasha isbarbardhiga markaad ku samaysid yaa ku faa'iido badan fursadaha waxbarashada haddii aan u gogolo su-aasha ay weydiisay markii loo fiirsho gabdhaha iyo wiilasha horta saa ognahay cilmiga wuxuu leeyahay arts iyo caafimaad caafimaadka markii jaamacadda kulliyadahaas way wada bixisaa si guud markii la yidhaahdo maadooyinkan dhankaas manajmentiga iyo maamulka sidii ilaahay oolba ragga ugu doortay bay haddana ragga ugu badan yihiin oo wiilasha boqolkiiba siddeetan ku badan halka dhankaas caafimaadka dumarka ay ku badan yihiin amaba gabdhaha sababtay ugu badan yihiin wax kale maahan ilaahay baa annaga oolba naxariis iyo noo abuuray beerlaxawsi caafimaadkiina waxaa moodaa in dhakhtarkii markii lagaa rabaa aad inta dawacaataa qofkaa markaa adiga caawinaysa bukaankaa adigaa lagaa rabaa sida ugu macquulsan inaa ugu gargaarto marka maadaama aan raggii oo naxariis badannahay baa ilaahay hibadeenna wuxuu ka dhigay in anagii caafimaad aan wada jeclaysano waana mid ka mid a sababa anugu aan ku doortay kuliyaddan caafimaadka haddii aan marka jaamacad ahaan jaamacadda markii la yihahdo xuquuq waxbarasho wiilal iyo gabdho waa loo sameeyey deegaanka inkastoo hadda sii cirib tirmayso xilli waxaa soo marna la aaminsaa maanta heer waxaan joognaa nambariska goobaha waxbarashada wiilasha iyo gabdhuhuba inay gabdhuhu ku badan yihiin si kale jaamacadda gaalka ay ahaan wax fursad noo siisay intii gabar ay safri lahayd magaalo tu magaalo ama wadan tu wadan u haajiri lahayn annagoo hooyooyin ah reereena dhaqanayna xaafadeena joognaa qaarkeen dhallinyaro ah hooyooyinkood weli la jooga ciddii caawinaya dhan shaqo iyo dhan kaleba ka caawinaya inaa aan gaalkacay wax ku barno bay fursad noo siisay jaamacadeena gaalkacay university liibaan iyo xasan gobolka ma u baahan yahay in jaamacad kale laga hirgeliyo si dhallinyarada iyo ardada kale ee waxbaratay ee dugsiyada sare dhamaysa ay uga faa'iidaystaan maxay tahay fursadaha dhallinyarada gobolka u bannaan oo aad isleedihiin fariin ahaan haddaad ugu dirtaan way anfici lahayd si ay uga faa'iidaystaan aan ku horumar liiban
aad waxaad mahadsan tahay fursadaha ardada u bannaan oo ah in deegaankooda wax ay ku bartaan qof kasta waxaa habboon in meeshii uu ku aqlaystay uu wax uu ku bartay haddana inuu jaamacadu ka dhigto intuu hayaami lahaa deegaan kale horena saanku ugu sheegay welwel iyo dhibaato familkiisa ula soo darsi lahaa waayo qofka hooyada ama aabbaha waad garan kartaa haddii hadda muqdisho arday uu baxo hadduu dhibaato ay ka dhacdo waxa ugu horeysa ay ka walwalayso waa gabadha ama wiilka xamar ka jira muqdishona xaaladeeda waa la socotaa ardada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda gaalkacyo gaar ahaan kuwa sanadkan jaamacadaha galaya waxaan ku boorin lahaa in deegaankooda ay joogaan oo ay wax ay ka bartaan si ay u noqdaan arday ka fursado badan ardada kale ee deegaanada kale wax kasoo ku soo bartay ama dibadda marka loo fiiriyo baahida hadda taagan iyo jaamacad ahaan waxaan filayaa in xilligan jaamacad kale ee gobolka aysan xamili karin sababtaan kuu raaciyo gaalkacyo university oo ah jaamacad jaamacaddii ugu horreysay laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo iyada ayaa baahi ahaan dhammaystiri karta baahidan waxay imaataa markii jaamacaddu ay dhammaystiri weyso baahida taagan laakiin haddii jaamacaddii baahida ay kuu dhammaystirayso kuliyadihii qofkuu rabana uu ka heliyo ma garan karayo baahi kale meesha in jaamacad kale laga hirgelin karo liibaan sina waa uga bedelanahay sina waa ku raacsanahay markaan ka hadlayno waxa uu ku fiican yahay business waa tartan sidaa daraaddeed mar waxaan leeyahay haa laakiin ayada nafteeda waxay leedahay shuruud waxaa ka jira magaalooyinka qaar waddanka ka mid ah waxyaaba aan la dhihi karin jaamacad oo ah in nin walba uu magac meel boor kula dhegsayo oo la waayo xataa magacii loo bixi lahay markii dambe jaamacadaha la waayo wax taya leh in lagu tartamo deegaanku waa u baahan yahay maxaa yeelay bulshada waxaa sii kordhaya wacyigooda waxaa sii kordhaya inta wax baranaysa sanadba sanad ka dambaysa waxaa soo baxda yacni nambar badan haddii marka uu yahay qofka furaya jaamacadda qof macaash doon ah waxaan bulshada wax anfaca inuu keeno aad bay u adagtay laakiin sida aan ku naqaano laakiin sida aan ku naqaano boodhka jaamacadda gaalkacyo university oo ah dad ka badan konton qof oo ka ugu yaray uu konton sano jiro oo carruurtiina aanay joogin gaalkacyo ama mudug xataa soomaaliya ay yartahay inta ay ka joogaan laakiin ujeedkoodu uu yahay inay bulshadan wax ka bedelaan qof hadafkaasoo kala leh inay soo kordhiyaan institution waxbarasho waxaan leeyahay ha way ku habboonta dhallinyarada waxaan leeyahay fariin waxaa idinku filan sannadihii lasoo dhaafay isbarbardhigga ka jira gaalkacyo oo ah in kii deegaanka wax ku bartay adigii meel kale u haajiray uu fursadihii kii joogay inta badan buuxiyey
anigoo sii tixraacaya xasan hadalkiisa waxaan taakiidinayaa qodobka ah in jaamacado kale gobolku u baahan yahay sababtoa sababtuna waxay tahay nambarka arday ee soo baxaaya sanadba sanadka kasoo dambaysa magaalada dadka degan waxay soo fahmayaan waxtarka iyo qiimaha waxbarashada wuuna soo badanayaa markii tayo ahaan la fiirsana jaamacadda gaalkacyo iyadoo ay tayo la-aan aysa jirin haddana waxaa loo baahan yahay cilmigii in lagu baratimo lana keeno jaamacado kale waxaa kaloo xusid mudan jaamacadda gaalkacyo inay markasta u taagan tahay in dadkan ay waxbartaan oo keliya deegaankoodana ay wax ku bartaan laakiin aysan muhiim u arkin keliya jaamacadeeda in wax laga barto waxayna muhiim ah waxay u shaqaysaa jaamacadda gaalkacyo ardada waxbaranaysa sida goobaha caafimaadka oo loogu shaqeeyo bukaanka oo amarkiis bis ugu shaqeeyo baa isla jaamacadana waxa muhiimka iyo doorka ugu muhiimsan la siiyaa ardada waxbaranaysa taas baana sababaysa in ardadii ay aaminaan jaamacaddii inay ardayna u baahan tahay dhigata deegaankiina ay fursado kale u siiso inay jaamacado kale imaan karaan si waxbarashada loogu baratamo aad aa mahadsantihiin dhammaan kuwaas waxay kala hayeen liibaan cajiib xaaji xasan cali xasan iyo hiba axmed cabdi dhammaan waxa ay ka mid yihiin ardada wax ka dhigata jaamacadda gaalkacyo waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigu cabdiwaaxid macalin saaq ayaana idinla socodsiinaya
dohor wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana annagoo ku jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaad ku soo dhowaataan qhasiidadan qasiidadaasi waxaa ugu dambeysay idaacaddeenna doornimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana dhegeystayaal intaan mar kale hawada ku kulmi doono idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
صالي على خير الوجود ومن سدى النبي ينوار أملاك والوصال سدى النبي ينوار أملاك والوصال سدى النبي ينوار أملاك والوصال وأنت ما سدو رجي وفوق يتفوق فيكم أنا ظلمنا وعندما حبسا يا رب صال على خير الوجود ومن سدى النبي ينوار أمرك والرصا سدى النبي ينوار أمرك والرصا سدى النبي ينوار أمرك والرصا وكيف لا ورسوله الله يخير وتفوق من نوره لظلام الشرك قدم صال يا الرب صال على خير الوجوه